بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عن كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkaani casharka boqol iyo labaatan ayuu noqonayaa waxaynuna ku sharaxaynaa su-aasha sagaashan iyo toddobo iyo su-aasha sagaashan iyo siddeed labadaas su-aalood baan israacinaynaa waa laba su-aalood oo isku wax ka hadlaya oo aanaa yaryar yihiin waa sagaashan iyo toddobo iyo sagaashan iyo siddeed weli waxaynu ku dhex jirnay ruknigii afraad oo ahaa aliimaanu birusul wuxuu yidhi shiikhu markuu nebiyadii iyo ka soo hadlay ululcasmigii iyo ayuu sagaasha sagaashan iyo toddoba su-aasha ah waxa uu yidhi man huwa khaatamu lnebiyiin khaatamu alambiyaai warusul waa kee oo yaa khatimo yaa lagu khatimay ay ugu dambeeya khatmiga waa waxa ugu dambeeya macnaha kan ugu dambeeyey rusushii waa kuma waayo waxaa ka horreysay ooaynu soo marnay man huwa awalu rusul waatuu yidhi nabiyullaahi nuux calayhi salaam marka man huwa khaatamu nabiyiin marka yaa lagu khatimay oo ugu dambeeyey jawaabta waxa uu yidhi jawaab gaaban buu bixiyey oo kifaaya ah waxa uu yidhi jawaabta huwa muxamedun sala allahu calayh wasalam waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka daliilkiibuu su-aal gaara ka dhigay markaa daliilkii ku tusaya inuu nebi maxamed khaatamu nebiyiina yahay ayuu su-aal gaara ka dhigay macnaha wuu heli kara shiikhu inuu daliilka raaciyo uu yidhaahdo liqowlihi tacaala uu raaciyo laakiin su-aal gaaru ka dhigay waa su-aashii sagaashan iyo sideed saasaan isku raacinay marka qaala wuxuu yidhi maa daliilu calaa daalika maxaa u daliila inuu nebi maxamed yahay khaatamu lambiyaai waarusul maxaa u daliila jawaabta waxa uu sheikhu deliishaday aayadda qur-aanka fi suurati axzaab iyo waxa weeye saddex xadiis ayuu deliishaday oo intuba kutusaya inuu nebi maxamed yahay khaatam alambiyaai warusul qaala allahu tacaala allah waxau yihi subxaana wa tacaala maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin qowluhu marka maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum maxamed ma ahaan baa ley maa kaana ma ahaanin maxamed abaa axadin min rijaalikum qof idinka ida ka mida saxaabadii waa lala hadlayaa nin idinka ida ka mida nebi maxamed aabbe uma aha walaakin rasuul allah wa khaatama nabiyiin laakiin waa rasuulka ilaahay nebiyadana lagu khatimay halkaa markaa aayaddaani waxa ay ka hadlaysay qisadii zayd ibni thaabit zayd ibni thaabit markii hore wiil yar buu ahaa nin carab uu ahaa waxaa la yidhi waa la xaday waxaa la keenay maka addoonnimaa loo iibshay khadiija ayaa iibsatay binti khuweyla waa intaa nebigu guursan kabacdina nebigay u hibaysay oo siisay markay siisay ayuu nebigu xoreeyey tabanina ku sameeyey wiil ka dhigta markaasaa waxaa la oran jiray zayd ibni muxamed ayaa la oran jiray madiina marka la yimid oo aayadahan soo degeen zayd ibn zayd ibni thaabit oo loo yaqaan zayd ibni muxamed oo nin weynaa oo guursado usaame iyo dhalay ayaa nebigu wuxuu u gowriyey sayna binti jaxash oo eedadii dhashay kabacdina waa isfahmi waayeen waa uu furay markuu furay xikmad baa ka socotaye ayaa nebiga loo guuriyey allah subxaana wa tacaala u guuriyey nebiga calayhi salaatu wassalaam zawajnaaka baa lii falamaa qadaa zaydu minhaa wadaran zawajnaakahaa adaan kuu guurinaa lii halkaa marka waxaa lagu baabi'iyey wixii la oran jiray tabaniga ama adhabtiga ay yidhaahdaan oo ingiliishka ama carabiga tabaniga lagu yidhaahdo waa sheegasho aad iska sheeganaysid qof aadan dhalin inta korsatid waan dhalay aad leedahay soomaaliduna waa isticmaalaan in badan ilmahauna dhalin intuu korsado wuu odhanaya markaas anaa dhalay do-a baanu ahay saxna maaha tabani baa la yidhahdaa waa la xarimay halkaasaa lagu joojiyey marka waxyaalihii dhaqankooda ahaa waxaa ka mid ahaa ilmaha ay tabaniga ku sameeyaan sida wiilkiisoo kale uu ka dhigan jiray gabadha uu guursado eh, oo uu furo uma dhowaan jirin oo xalaal uma ahayn oo waxay odhan jireen wiilkaygii baa qabay saasay odhan jireen wiilka camal bay ka dhigi jireen tabaniga waa la joojiyey gabadhii zayd uu furayna nebigaa loo guuriyey si loo baabi'iyo waxa weeye maaragtay likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fi aswaaji adciyaa'ihim idaa qadow minhunna markay furaan inayna dhib arrintaa ku noqon baa loo xarimay markii arrintaa marka laga sheekeeyey ayaa allah ku khatimo wuxuu yidhi maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum ha markay munaafiqiintii ay yidhaahdeen gabadhii wiilkiisu furay buu guursaday ayaa markaa lagu khatimay maa kaana muxammadun maxamed ma ahaanin abaa axadin min rijaalikum aabbe uma aha abaa axadin min rijaalikum nin idinkayda ka mida aabbe uma aha sababtu waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilashiisii saqiir bay ku wada dhinteen khadiija waxay u dhashay waxa weeye saddex wiil iyo afar gabdhood saddexdii wiilba iyagoo saqiira bay maka ku dhinteen waa qaasim ugu weynaa oo nebiga abulqaasim loogu kunyadiisa laga dhigay iyo dayib iyo daahir marna cabdullaahi baa la yidhaahdaa oo daahirka cabdullahi baa lagu magacaaba marka calaa kulli xaal saddexdaa khadiijaa dhashay iyagoo saqiira bay maka ku dhinteen ibraahimna maariyah ayaa maariyat alqibdiya ayaa madiino ku dhashay isagoo naaska nuugaya buu dhintay idan wiil uma korin nebiga calayhi salaatu wasalaam wiilashiisa saqiir bay ku dhinteen ama afartii gabdhood oo ay dhashay qoftilaha khadiija binti khuweyla radiallahu canha waxay ahaayeen afar zaynab wa ruqiya wa mukalthuum wa- wa faatima afartaa gabdhoodna zaynab iyo ruqiya iyo umukalthuum saddexdaba nebiga waa ka geeri horreeyeen oo madiinay ku dhinteen oo saddexdaba nebiga waa ka geeri horreeyeen faatima keliya ka geeri dambaysay oo iyaduna lix bilood ka dambaysay faatima oo cali uu qabay oo xasan iyo xuseen dhashay Mm. umukalthuum iyo ruqiyana waxay isaga dambeeyeen cuthmaan ibni cafaan zaynabna nin kalaa qabay oo gabadhii umaama oo ayadii dhashay marka calaa kulli xaal caruurta nebigu saasay ahaayeen marka wiilba uma korin marka waa raddi lagu radinayo laleeyahay cid uu aabbe u yahay ma jirto maa kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum muxuu yahay marka walaakin rasuula allah wa khaatama annabiyiin waa rasuulki ilaahay waana kii lagu khatimay nebiyadii oo dhan baa lagu khatimay oo isagaa ugu dambeeya sidaana axaadiid badan iyo waxa weye waxaa ku soo aroortay eh, oo saxaabadii laga wariyey oo mutawaatir oo fara badan ayaa ku soo aroortay saddex xadiid buuna shiikhu ka tilmaamayaa bal aynu aragno qaala waxa uu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala wa qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam inahu sayakuunu bacdii halaahuuna kadaabuun inahu sayakuunu bacdii kadaabuun beenlowyaal baa ahaanaya halaahuuna soddon ah oo beenlowyaala ayaa ahaanaya kulluhum yaddacii annahu nebiy mid walba wuxuu sheeganayaa inuu nebi yahay wa walaa nebiya bacdii nebi iga dambeeya ma jiro wa anaa khaatamu nebiyiina walaa nebiya bacdi anaana nebiyadii khatimay walaa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaana ma jiro xadiidka imaamu axmed imaam abu daawuud fi lfitan walmalaaxim buu ku warinayaa imaamu tirmidina waa warinayaa wa qaala imaamu tirmidi xasanun saxiix wa saxaxa sheekh albani raximahu llahu tacaala waa uu saxiixiyey sheekh albani raximah llahu tacaala sunanka ayuu ku saxiixiyey idan nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam beenlowyaashaa soo bixi doona oo soddon gaari doona kulligood waa beenlowyaal anaa khaatamu nebiyiin walaa nebiya bacdi nebi iga dambeeyana ma jiro taas ayuu nebigu ku caddeeyey xadiidka kale oo shiikhu keenay waxa weeya wuxuu yidhi wa fi saxiixi saxiixana waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam qowluhu licaliyi bni abi aalib caliy bni abi aalib buu nebigu wuxuu ku yidhi alaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa ilaa annahu laa nebiya bacdii xadiidka oo bukhaari iyo muslim warinayaan wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam xilligii markii tabuug nebigu aaday oo ghaswatu tabuug loo baxay ayuu nebigu cali madiino ku reebay uu yidhi adigu mas-uul ka ahow intaan maqannahay madiina cali arrintiibaa u cuntami weyday markii dumar iyo carruur iyo dad munaafiqiina iyo dad haray iyo dad cududaar leh iyo markuu arkay raggii la mid ahaana ay jihaadka u baxeen ayuu nebiga ka daba tegey uu yidhi ma dumar iyo carruur baanuu ku haray markaasuu nebigu ku dejiyo wuxuu yidhi alaa tardaa miyaadan ku raalli noqonaynin an takuuna minii inaad ihaatid iga joogtid aniga booskayga haaruun meeshuu nebiyullaahi muusa ka joogay nebiyullaahi muusa markuu miiqaadkii aaday waatuu nebiyullaahi haaruun uga tegay reer bani israa'iil oo ku yidhi wa aslix lii qowmi waxa weeye hagaaji dadko waxa weeye adaankaaga tegi halkaa booskaasoo kale laakiin muxuu u raaciyey ilaa annahu laa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaa ma jiro nebi iga dambeeya aniga ma jiro ee waxa weeye laakiin booskaasoo kalead iga joogtaa xadiidka saddexaad oo shiikhu keenay waxa weeye waa xadiidkii qisatu dajaal nebiga calayhi salaatu wassalaam uu ka sheekeeyey waxaa ka mid ahaa laa nebiya bacdii nebi iga dambe ana khaatama nebiyiina walaa nebiya bacdi nebi iga dambeeyaana ma jiro waa dajaalkaasi oo waxa weeye beenlow ah kaana waxa weeye waa xadiis saxiix bukhaari iyo muslim iyo kulli awrin imaam axmed iyo khulaasatul qowl waxa weeye nebigu wuxuu inoo caddeeyey calayhi salaatu wassalaam inaan nebi ka dambeeya jirin mar haddaan nebi ka dambaynin aayadduna tiri walaakin rasuul allah wa khaatama annebiyiin mar haddii la yidhi waa khaatamu nebiyiin waxaa ku jira rusushiina waa la mid ay mar haddii nebi la nefiyey oo la yidhi nebi ka dambeeya ma jiro rasuulna waa min baabi owlaa ma jirayo sababtu waxa weeye nebinimadaa horraysa marka hore nebi baa laga dhigaa oo waa tan maxamed bin cabdiwahaab uu yidhi nubbi'a biiqra wa ursila bilmudathir marka nebinimadaa soo horraysa sidaa daraaddeed ba culammadu qaacida waxay yidhaahdaan kullu nabiyin kullu rasuulin nebiy walaysa kullu nebiyin rasuula waxaa dhici waxaa weeye macnaha haddii lagu yidhaahdo hebel waa rasuul nebina wuu yahay haddii lagu yidhaahdo laakiin hebel waa nebi waxaa dhici karta inuusan rasuul ahayn ee nebi keliya yahay hadda nabiyullaahi aadam calayhi salaam waa nebi mukallam ah idan rasuul maaha oo cidna looma dirin ila isaga keliyaaba jire nebiyo badanna saasoo kale inay nebi yihiin baa laynoo sheegay nabiyullaahi idriis innahu kaana sidiiqa nebiya inuu rasuul yaha laynooma sheegin marka rasuul iyo nebi midna kama dambeeya nebiga calayhi salaatu wassalaam amaa dadka sheeganaya oo odhanaya nebiyaan nahay waa dajaalin weeye axaadiid kaloo badan baa jirta oo waxa weeye nebigu ku tilmaamay ashraadu saaca waxaa ka mid ah xadiidka imaamu muslim warinayo laa taquumu saaca qiyaamuhu dhici mayo ilaa ay soo baxaan oo yimaadaan waxa weeye dajaaluuna kadaabuun qariiban min halaatiin soddon ku dhow kulluhum yaddaci annahu nebiy annahu rasuulullah mid walba sheeganayo rasuul ilaahi yahay wa ana khaatamu nebiyiina walaa nebiya bacdii nebigu halkaasuu ku baabi'iyey oo ku khatimay riwaayadaha imaamu axmed axaadiis uu warinaya waxay tilmaamayaan inay afar dumara ku jirayaan iyadana waxa weeye waa been oo ashraadu saaca ayaa waxa weye lagaga hadlaa oo waxa weye halkaasay ku soo wada arooraan waxaan kaloo tambiihinayaa qofka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kabacdi nebinimo sheegtaa ama rasuul sheegtaa waa kaafir billaah waayo wuxuu beeniyey aayaddan qur-aanka ah walaakin rasuul allah wa khaatama annebiyiin nebiyadiiba khatima idan ilaahay buu ku been abuuranayaa waa iftiraa kadaab buu noqonayaa dajaal ah dajal waa maxay waxau idhaahdaa dajal ibn xajar ibn xajar markuu sharaxayo iyo ibn athiriyo waxay leeyihin dajal waxa weeye waa qofka xaqa iyo baadilka isku dhex daraya asalkeedu waa attaqdiya oo waxa weeye dajalku waa isdhexgelin waayo isku dabool laisku daboolayo xaq iyo baadil buu isku qarinayaa baadilkiisuu xaqi ku qarinayaa oo dadkii dhexgelinaya marka waxaa marka baraarujin u baahan qoladan maanta waxa weeye jira oo qadyaaniyada la yidhaahdo waa waxay u nisba sheegtaan in la yidhaahdo mirza axmed alqadiyaani oo hindiya ahaa oo berigii ingiriisku markuu gumaysanayey uu sameeyey oo markii hore nin wadaada laga dhigay kabacdina sheegtay inuu nebi yahay ay saa ku raaceen oo atbaacdiisa maanta qadyaaniye la yidhaahdo yurubtana aad u jooga oo waxa weye maaragtay ingiriiska iyo denmark iyo jarmalka iyo way joogaan masaajiday ku leeyihiin nimankaasi islaam ma aha muslimiin bay sheeganayaan laakiin nebi maxamed nebi ka dembeeyey rumaysan yihiin oo waxay yidhaahdeen way ta'wiiliyeen aayaddo khaatama nebiyiin ay quruxdii nebiyadu ahaa bay dhaheen waana kalaam baatila waayo axaadiidtaasaa fasiraysa uu nebigu leeyahay walaa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaa ma jiro marka ilaahay naga badbaadiyo waa in la iska ilaaliyo dad badan oo muslimiina ku kadsooma ma aha nimankaasi muslimiin nebi maxamed nebi ka dambeeyay aaminsan yihiin oo waxyaalo badan oo diintaa ku cayaaray nas'alullahi asalaam walcaafiya